الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda konton iyo toddobaad min suurati zukruf walammaa duriba bnu maryama maalan idaa qowmuka minhu yasiduun walammaa duriba bnu maryam waxaa laynoo ka soo sheekeeyey oo laynoo soo sheegay fircoon ninkii la dhihi jiray iyo sida uu u duufsaday ama u fududaysay qoladii isaga uu odayga u ahaa oo ay u adeeceen fa adaacuuhu inahum kaanuu qowman faasiqiin ilaahayna markaas waa ka argooyey subxaanahu wa tacaala taa intaas baa laynoo ku soo sheegay oo laynoo soo tilmaamay walammaa duriba markii la yeelay ibnu maryama maryamo wiilkeedii waa nebi ciise maalan mathal markii laga yeelay nin baa ka yeelay idaa qowmuka isla markiiba qoomkaadii waaba iyagoo minhu xaggiisa yasiduuna waaba iyagoo sawaxamaya waa iyagoo hugmaya waa iyagoo buuqaya yasiduuna markii la akhriyo sidaas oo saadka la hoos dhigo waxay noqonaysaa waa yadijuuna weeye iyagoo hugmaya oo sawaxamaya bimacnaa yasiixuuna qaylinaya haddii la godanayo suduunadu waxay ahaan jidhay bimacna alicraab oo jeensi bay ahayd iyo dadkoo iimaanka laga hor istaago yasuduuna can sabiilillaahi iyo wixii la mid a qaala aljawhariyu jawhari isagu wuxuu leeyahay sadda yasiddu sadiida ay dajja waa markau sawaxamo qayliyo wey haddii la godana min asuduudi wahuwa alciraad weeyaan wa bilkasrina min adajiiji weeyaan waa sawaxanka iyo qaylada alfaraa baa wuxuu leeyahay qaala alfaraa humaa sawaaun war waa isku mid labaduba marka waxa weeyaan arrintaani waxay ahayd nabiyullaahi ciise calayhi salaam markii mathal laga yeelay nin la dhihi jiray cabdullaahi bna zibacra zaada waa la hoos dhigayaa baada waa la kordhigayaa raada sidoo kale waa la kordhigayaa ninkaas ayaa mathalka yeelay walamaa duriba markii la yeelay ibnu maryama markii laga yeelay mathalan marka cabdullaahi nin la yidhaahdow dhalay oo saxaabi noqday oo shaacir ahaa markii laga yeelay ibnu maryama maalan mihaalan iyo wa nadiiran iyo wa miqyaasan markii sidaa laga dhigay markaas maxay sameeyeen idaa waa idaadii fujaa'iyada ahayd idaa qowmuk isla markaasba qoomkaadii waaba iyagoo minhu min dalika almathal mathalkaa isaga xaggiisa yasiduuna waaba iyagoo buuqaya oo sawaxamayo faraxsan oo qaylinaya waxay ahayd arrintu waxaa la sheegay oo loo tilmaamay waxa iyaga iyo waxay caabudayaanba inay yihiin xasabu jahannama jahannamo xaabadeeda taas baa loo sheegay markii arrinkaa loo sheegay bay waxay dhaheen haddayba saa tahay haddee ciisena waa la caabuday cuseyrna waa la caabuday malaa'igtana waa la caabuday wixii la caabuday oo dhan hadday naar tegayaan waaba ku go-naayoo waaba waaba raallaan ku nah kuwaasbana waa la caabuday iyaguna haddii ay naarta gelayaan markaase waxay dhaheen haddee ciisena waa la caabuday nebigay la hadlayaan calayhi isalaatu wasalaam muxuu noqonayaa markii xoogaa nebigu ka aamusay bee waxay u arkeen inay nebiga xujo laasimiyeen waaba sawaxameen waa qayliyeen isla markaasba idaa qowmuka minhu yasiduuna baa liidhi wa qaaluu waxayna yidhaahdeen a aalihatunaa ma ilaahdayadayada asnaamtoodii weeye baa khayrun khayr badan am huwa mise ciise mise ciisaa fiican yay yay la hadlayaan nebiga waxay leeyihiin ma ilaahyadayadaa adiga agtaada khayr badan mise ciise iyagoo agtooda kan khayr ka badan waa is yaqaaneen ilaahyadooday rabaan laakiin adiga agtaada nebi maxamed bay sheegayaan calayhi salaatu wasalaam ilaahyadayada mayaa adiga agtaada khayr badan mise ciise waa la iska garanayaa marka ciisaa fiican haddaba haddii la yidhi wixii la caabuday oo dhan baa naar tegayana oo ay sidaa tahayna falaa ba'sa bikowninaa maca aalihatina fiiha ma kala jeclin bay dhaheen markaas mar hadduu isagu waa la caabudayoo ou ilaahyadayadii meel la joogo halkaasay la aadeen ilaa inakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi baa layidhi xasabu jahanna marka wamaa tacbuduuna wixii la caabuday oo dhan maadaasna iyagu way garanayaan luqadii laakiin way isdiidsiinayaan uma rabaan inay ta'amulaan oo fiiriyaan aalihatunaa khayrun am huwa saas baa loo tilmaamay intaa markii loo sheegay oo loo caddeeyey sidaan ka dambaysa ayaa markaa la keena waxaa la yidhi maa darabuuhu ma i yeelin nebi allow laka adiga mahalkaas ilaa jadalan dood mooyaane muran iyo dood raadis weeyaan bal iskaba dhaafo hum iyagu qowmun waa qolo oo khasimuuna muran badan wey khasimuuna dood badan oo shadiidulkhusuumo ah dooddoodu daran tahay kuwaa weeyaan oo way garanayaan marka la yidhaahdo innakum iyo wamaa maadu inay ku dhacdo qaaliban waxa malaayacqilka ah lama dhihin innakum iyo waman tacbuduuna lama dhihin marka markii horeba inaan nebi ciise soo gelinoo cusayr soo gelinoo malaa'igtu soo gelin leanna man lama isticmaalina maabaa la isticmaalay yaa way garan karaan ee muran iyo dood weeye waxood sidaas baa xaalkoodii lagu tilmaamay aalihatunaa khayrun am huwa maa darabuuhu laka ilaa jadalaa bal iskaba dhaafa hum iyagu qowmun weeye qowmkaasoo khasimuun qolo dood muran badan weeye dood badan macnaha in huwa maa huwa ma aha nebi ciise ilaa cabdun addoon mooyaane waa addoon addoonkaasoo ancamnaahu aanu u nicmaynay nebi ciise addoon ilaahay wey waxay ku sheegayaan iyo ilaahnimada ay dusha ka saarayaan iyo waa wiil ilaahay ay dhahayaan waxaasoo dhan waxba kama jiraan waa addoon ilaahay kaasoo ancamna caleyh aan u nicmayn wajacalnaahu waxaanuna ka yeelnay maalan maal ayaanu uga dhignay libani israa'iila reer bani israa'iil aayadii cibra aan uga dhignay ee ilaahay qudradiisa u deliishanayaan markii la abuuray nebi ciise isagoo aan aabbe bilaa aabba ah hooyo keliya laga abuuray cibraanu ka dhigna marka sida nebi aadanba sidoo kale aabba iyo hooyo midna aan looga dhex abuurin inna maala waa kaas waa ka maali aadama khalaqahu min turaab qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walow nashaau haddaan doonno walow shi'naa bay ka dhigantay lajacalnaa la sayarnaa waan yeeli lahayn minkum bedelakum idinka bedelkiinna malaa'ikatan malaa'ig baan ka yeeli lahayn malaa'igtaasoo yakhlufuuna khaliif noqda fil ardi yakhlufuuna khaliif noqdoo dega bimacnaa yaskunuuna fil ardi ardada dhexdeeda haddaan doonno idinka bedelkiinna malaa'ig baanba ka dhigi karnaaba kuwaasoo iyagu dhulka jooga oo dhulka khaliif noqda oo dhulka dega idinku ciisaaba la yaabantay bay ka dhigantay haddaan doonno idinkan baanba bedelkiinna waxaanu ka dhigaynaa malaa'ig kuwiinaan raggaayo ayuha rijaal walow nashaau lajacalnaa minkum bedelakum malaa'ikatan oo yakhlufuuna fi lardi fi lardi yakhlufuun ardada khaliif noqda waxaa kaloo lagu fasiray walow nashaau haddaan doonno lajacalnaa waan yeeli lahayn minkum idinka oo raggiinaan ah malaa'ikatan malaa'ig baa idinka soo dhex saari lahayn malaa'ig baan dhali lahaydeen fil ardi ardada yakhlufuuna fil ard waxa weeyaan qof dumar ah oo ilmo dhalay oo aan aabbe ilmaha uusan lahayn hooyo keliya laga abuuray sida nebi ciiseaba la yaabantihiina waa tafsiir labaad haddaan doonno idinkan ragga ah baa waxaa laydinka dhex dhalinayaa laydinka dhex dhalin karaa malaa'ig oo raggiina haddii awal waxa weeyaan laguma aqoon sidaas sidii hooyooyinkii umulaan oo kale inaad markaa malaa'ig laydinka soo dhex keeno waka laakiin tafsiirka hore ayaa maarata marka qudrada ilaahay kanaaba idinku la yaabantihiine oo dumar dhalayo gabari dhashaye idinkaanba haddaan doonno saa idinka dhigi karnaa macnaha weeye walow nashaau lajacalnaa minkum malaa'ikatan fi lardi yakhlufuun taasna waa macno labaad waalmacna alwal wlaa macnaha hore baana habboon oo habboonaan badan minkum malaa'ikatan fi lardi yakhlufuun qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa innahu la cilmun lisaacati marka qoladaas saasaa loogu jawaabaya aayadda inakum iyo wamaa tacbuduuna min duuni illaahi maabaa la cabirado waa waxa ay caabudayeen asnaamta iyo ma garanaysaa dhirta iyo dhagaxda iyo waxay caabudayeen awhaanta kuwaasaa waxaa la yidhi xasabu jahannamo weeyaan markaasuu wuxuu yidhi ninkaas ibnu zibicra ahaadaa lanaa am lijamiici alumam ma annaga keliya noo ahaatay se waa ummadahoo dhan saali waa idinka iyo ilaahyadiinna iyo ummadahoo dhan markaasuu yidhi allel waa ku xujeeyey maanta waa rabbilkacba nasaara ma waysan masiix caabudin yahuuddu mayaysan cuseyr caabudin reer beni fulaan mayaysan malaa'ig caabudin waxaasoo dhan manaar bay tegayaan radiina an nakuuna naxnu annaga iyo ilaahyada yadu macahum inaan ahaana raalli baanba ku nah haddii kuwaas la caabuday iyana saa yihiin nebigu waa ka aamus aamuskaasi waxay u maleeyeen inay xujeeyeen dee aayaddaaba timidba oo aayaddu maxay ahayd aayadda xagga ku soo marnay suurat alambiya ina aladiina sabaqat lahum mina alxusnaa kuway xagga iyaga tii wanaagsanayd uga sabaqday ulaa'ika canhaa mubcaduuna kuwaa naarta waa laga fogeynaya agteedana imaan mayaan markii horena man lama cabirina maabaaba la cabirayba wainahu lacilmu lisaaca wainahu nabiyullaahi ciise la cilmun la calaamatun calaamad weeye wainahu nebi ciise macnaha ina nusuula ciisaa bay ka dhintay nebi ciise imaatinkiisa iyo soo degidiisu la cilmun oo la calaamatun macnaheedu calaamad buu u yahay lisaacatina bimacnaa calaa cala saacati calaa xadfi mudaaf calaa waqti saaca oo laamkuna bimacnaa calaa calaa waqti saaca saacadda qiyaamada wakhtigeeda calaamad buu nebi ciise u yihi markuu soo dego samada ka yimaado intaan saacadda qiyaamada dhicin waxaa la garanayaa wakhtigii inuu taagan yahay la cilmun ogaalba u yahay iyo cilmina waa la dhihi karaa lisaaca ee falaa tamtarunna hashakini ha shakiinina bihaa saacaddaas maxaa yeelay waa imaanaysaa shakila-aan xadiidku wuxuu ahaa waxaa degdegaysa inuu nebi ciise dhexdiinna soo dego ciisihiina maryamo ahaa isagoo xakaman muqsidan ah xaakim caadil ah markaasuu wuxuu jebinayaa saliibka iyo mucatabka iyo waxaan gaaladu xirtaan khinsiirka hadda lama laayo khinsiirkana wuu layn jizyadana waa joojinaya iyo gabbaro laga qaado gaalada xooluhuna tiraday ka badanayaan ilaa la waayo cid aqbasho xoolaha qofkii la siiya ma rabo imaam bukhaari baa weri yahuud iyo nasaare xoola laga aqbali maayo islaamnimo keliya laga aqbalaya iyo in lala dagaalamo mid saas baa xaalkoodu noqonaya wainahu la cilmu lisaacati falaa tamtarunna biha wattabicuuni anigay soo raaca nebi allo waxaa ku dhahdaa qul lahum waxaa ku dhahdaa wattabicuuna aniga idin soo raaca haadaa midkaan idinku yeerayaana siraadun waa wado mustaqiimun toosan sidaa ku sidaa ku iraah baa layidhi sidaa ku dheh sidaa ku dheh haadaa siraadun mustaqiim walaa yasudannakum yousan idinka duudin oo idinka mancinin ashaydaanu shaydaanku yuusan walaa yasudannakum yuusan idin mancinu idin duudin ashaydaanu shaydaanku xaqa raaciddiisa yuusan idinka duudin oo idinka mancinin oo idinka celinin innahu shaydaanku lakum idinka caduwun cadowbuu idin yahay cadowgaasoo mubiinun cadownimadiisuna cadda cadownimo macnaha qarsoon ma aha waa cadownimo iska muuqata caduwun daahirulcadaawa cadaawadihiisu shaydaanku waa iska muuqataa maxaa yeelay aabbihiin buu jannadii ka soo saaray libaaskii nuurka uu qabay buu ka siibay macnaha baa dee waayadii laga qaaday ilaa halkaas yanzicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa saw-aatihimaa inahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahu inaa jacalna shayaadiina awliyaaa liladiina laa yuminuun waa inagii soo mar shaydaankii wakaas inahu lakum caduwu mubiin walamaa jaa'a markuu yimid ciisa nabiyullaahi ciise bilbayinaati mucjizaadkii cadcadaa markuu la yimid qaala wuxuu yidhi nebi ciise qad ji'tukum waxaan idinla imid xaqiiqa ahaan bilxikmati xikmad ilaahiye ah ayaan idinla imid qad ji'tukum bilxikmati iyo waliubayina inaan caddeeyo lakum idinka bacda aladii kii barkiisa takhtalifuuna fiihi aad isku khilaafsantihiin isku diidantihiin dhexdiisa kaa isku haysaan oo arrinka waxa weeye waa midka arrimaha diinta weeyaan arrimaha adduunyada maaha la yidhi bacda aladii takhtalifuuna fiih ambiyadu waxay u caddaynayeen arrimaha diinta arrimaha dunawiga maya iyagaa arrimahooda dunawiga u ogaal badan kaasna inaan idiin caddeeyo ee fataqu llaha ilaahay ka yaaba wa adiicuuna anigana i adeeca oo awaamirta qaata nawaahidana ka dheeraada amarkaygana adeeca ina allaha ilaahayna huwa ilaahay rabbii aniga rabbigaygi weye wa rabbukum idinkana rabbigii weeye facbuduuhu ilaahay caabuda jalla wacalaa huwa rabbulmacbuudu weeye laa rabba siwaah rabbi aan isaga ahayn ma jiro cibaadada iyo daacada u khaalis yeela aniga iyo idinkuba addoommaan allaha u nah fuqaro u baahan baan nahay cibaadadiisaa layna ka wada rabaa haadaa towxiidkaas iyo cibaadadaasna siraadun waa siraad iyo waddo oo mustaqiimun toosan weeye haadaa siraadun mustaqiim taasina waa siraad iyo waddo weeyaan siraadkaasoo mustaqiimun toosan saasaa loogu cadeeyey dee nebiyullaahi ciise mucjizaad waaweyn baa lala soo dirayo wa unabi'ukum bimaa ta'kuluuna wamaa taddakhiruuna fii buyuutikum waxay cunayaan wuu sheegay cunayeen waxa guryaha u kaysanaysan iyagu keliya ogaayeen buu dhahaya waxaasaa idiin yaalla waxa weeyaan dhoobadaasoo shimbir ka samaynayey ka hayati dayr markaasoo afuufo wixii waa noolaanaysa ilaahay qudradiisa midka baraska qaba iyo kuwa ma garanaysaa noocaasa ag akmaha oo indhahala kuwaasuu daaweynay ilaahay iidankiis kuwa nool buu noolaynay ilaahay iidankiis arrimahaasoo dhan ayaa macnaa qaabkuu ahaa markuu adduunka yimid nebi ciise arrin cajaa'ib ah markii uu ka libdhay adduunkan ka tegeyna arrin kaloo cajaa'ib ah ayay iyana ahay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fakhtalafa alaxzaabu axsaabtii waa iskhilaafeen min beynihim dhexdooda iska khilaafeen ama min beynihim xali ahaade kuwa axsaabtaa waa iskhilaafeen oo maxay isku khilaafeen kooxo iyo axsaab bay noqdeen nebi ciise isku hayaan kuwaa ilaah ku sheegaya oo kuwaa ku sheegaya ilaah wiilkiis oo kuwaa dhahaya waa haaliu halaahatin siyaalahaas iyo siyaalo la mid ah ayay kuwa nasaarada ah u hadlayeen kuwan yahuuddana hadal ka fool xun bayba iyagu dhahayeenba fakhtalafa alaxzaabu min beynihim faweylun hoog wuxuu u ahaaday liladiina kuwa dalamuu dulmiga sameeyey weylkaasoo min cadaabi yowmin ka ahaaday maalin cadaabkii kaasoo aliimin ka ahaaday min cadaabi yowmin kaasoo aliimin halaag iyo dhibaato xanuun badan ayay leeyihiin cadaab mu'lima ayay leeyihiin oo maalinka qiyaamada ay mutaysanayaan hal yanduruuna ma koranayaan maa yanduruuna ila asaacata saacaddii mooyaane saacaddii inay timaaddo macnaha oo si kada ah ugu timaaddo hal yanduruuna ila saacata an ta'tiyahum inay u timaadto saacaddu iyaga hum iyaga baktatan si kada ah walxaal hum iyagu laa yashcuruun aysan dareemayn aysan garanayn iyagoo aan ka diyaargaroobin inay saacadda qiyaamada si kadaa ugu timaado waxaan ahayn oo ay koranayaan mayaa jidha ilaa arrimihii adduunka hadda iskaga mashquulsany walxaal hum laa yashcuruun alakhilaau baa ilaha yidhi kuwa asdiqada ah saaxiibbada iyo kuwa axbaabta ah yowmaydin maalinkaas maalinka arrimahaas dhacayaan bacduhum barkood libacdin barka kale caduwun cadow buu u yahay saaxiibbada iyo axbaabtu barkood barka kale cadow buu u yahay maalinka isaga ila almuttaqiin ila almuttaqiin kuwa alla ka yaaba mooyaan qofkii saaxiibnimadiisa iyo sadiiqnimadiisu ilaahay dartii ahayd mooyaane ibnu kasiir wuxuu yidhi kullu khullatin wa sadaaqatin ligayri illaah mid kastoo aan xag rabbi ku imaan saaxiibnimo ka soo jidhay maalinta qiyaamada waxay isku bedelaysaa cadaawa ilaa ilaahay wixii dartii u ahaa mooyaane taasaa daa'imaysa ila almuttaqiin kuwaasaa la soo reebay tashriifan wa tadyiiban karaamayn iyo maamuusid baa loo soo reebay markaasaa waxaa la dhahayaa ilaahay wuxuu leeyahy yaa cibaadi addoommadaydiiu laa khowfun wax cabsiya calaykum dushiinna ma ahanin alyowma maanta wax cabsiya dushiinna ma ahan walaa antum idinna matiin taxsanuuna kuwa tiiraanyoonayo welbahaaraya wixii idinka tegay xagga adduunka u tiiraanyoon maysa arrinkan aa ku dul socotaano xaggiisa usii socotaanna wax cabsiya dushiinna ma ahanin waa la sii caddeeyey iyagii baa la caddaynayaa aladiina kuwa weeyaan aamanuu rumeeyey kuwa addoommada ilaahay wanaagsan biaayaatinaa aayaadka naga rumeeyey oo kaanuu ahaaday muslimiina muslimiin ahaaday aladiina aamanuu sadaquu bilqur'aani wey kuwa qur-aanka sadaqay oo rumeeyey oo aayaadka iyaga u hoggaansamay kuwaa weeyaan waxaa loo dhahayaa yuqaalu lahum usoo qadaro yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa idkhuluu gala aljannata jannada gala antum idinka iyo wa aswaajukum aswaajtiinna iyo xaasaskiinna tuxbaruuna xaalatiin kuwa laga farxiyey yaa loo nicmeeyey tunacamuuna idinkoo laydiin nicmeeyey wa tusaruuna laydinka farax laydin farax geliyey oo suruuran yadharu aharuhu calaa wujuuhikum waa farax raadkiisu ka muuqanayo wejiyadeen halkaa gala la dhahaya yudaafu waxaa lala wareegayaa calayhim dushooda kuwaas bisixaafin xeeriyo saxamo oo min dahabin dahab ka ahaatay iyo waxaa kaloo lala wareegayaa wa akwaabin koobab koobab koobyaal koobabka aan dhegta lahayn ilaa hadduu dheg leeyahay meeshaan la qabanayo wax lagama cabbi karo in dhanka kale loo wareejiyo mooyaane wax dhibana meesha lama rabo inay ka jidho jannada kama jidho wax dhibaato ah koob waxa weeyaan aan waxbaba lahayn ee dhegtaa iyo waxaas aan lahayn markaasay halkaa sharaabka ku cabbayaan dacaamkay cunayaan waxay isticmaalayaan waa weelal dahab iyo fida ah wayudaafu calayhim biaaniyatin min fidatin wa akwaabin kaanat qawaariira suurat linsaan baa lagu gaaraya in sha allah ee nebigu waa isaga yidhi calayhi salaatu wasalaam xariir ha xihannina diibaaj ha xihannina waa nooc xariirta ka mid a ha ku cabinnina weelasha dahabka iyo fidada waxna ha ku cuninina xeeryaha dahabka iyo fidada ah maxaa yeelay fa innahaa lahum gaaladaa iskale fi dunyaa walanaa fil aakhira aakhirana hannagaa leh aakhira markii la tago marka waxa weya dadka mu'miniintaabaa weelasha qaaliga ah isticmaalaya wa fiihaa waxaa ahaaday jannada dhexdeeda maabaa ahaaday tashtahiihi l-anfusu nafafyaalku ay ishtahaynayaan oo wataladu waxa weeyaan nafafyaalka ishtahaynaya wataladu lacyun indhuhuna ay ku qabowsanayaan ku macaansanayaan taladu alacyun indhihii ayaa ku raaxaysanaya halkaas waxaasaa yaalla wa antum idinkuna fiih khaaliduuna kuwa ku waarayaatiin fiihaa dhexdeeda nicmo inta la yska qaado hadhow la waayo dhibaato iyo waxla-aan iyo abaara ka dambeeyaan maahee wa antum fiihaa khaaliduuna baati nicmadaa kuwa dhexdeeda ku waariyaati ilaahay wuxuu yidhi wa tilka taa iyadaay aljannatu wey kaga qaba allatii jannadaasoo uurihtumuuhaa laydin dhexalsiiyey bimaa bisababi maabaa laydinku dhexalsiiyey kuntum ay ahaan jirdheen tacmaluuna kuwa soo shaqeeya soo camalfala arrinkaas sababkiis ayaa laydinku dhexalsiiyey oo ah acmaashiinni saalixada ahayd ee adduunka aad soo horumarsateen ayaa laydinku dhexalsiiyey fadliga ilaahay baa jannada lagu galaa laakiin markii jannada la galana qofka camalkiisii ayuu martabada u gaaraya iyo booska laga siinayo uu ku qaadanaya waa laydin dhexalsiiyey waxaa kaloo macnaheedu noqonaya axad ma jiraa layidhi ilaa jannadana guribuu ku leeyahay naartana guri gaaladu wax allaale waxay guryo ku lahaayeen jannada qofka muuminkaabaa dhaxlay isaguna wax allaale wixii naarta lagu lahaa guryo iyo manaasil gaalkaa dhaxlay sidaas baa xaalku ahaanaya uurihumuha marka waaba laydin dhexalsiiyey saasaa loo dhaxlayba uurihumuha bimaa kuntum tacmaluun lakum waxaa idiin ahaaday fiihaa jannada dhexdeeda faakihatun faakiho anwaacu lfawaakih wahimaar waxaanoo kaloo kala nooc miraah faakihooyn iyo qudaaraah tiraday ka bato cunno iyo cabid keliya aan ahayn taas baa leedihiin faakihada waa laiskaga macaansadaado waa laiskaga mudmuudsanayo waa laska lagu dhandhanaansanaya lakum waxaa idiin ahaaday fiihaa dhexdeeda faakihatun oo kaiiratun badan minhaa xaggeedaana taakuluuna ka cunaysaan minhaa min bacdihaa wey inta kale geedahay saaran yihiin geedku miraha ka dhammaan mayaan adigoo markaa jannada geshid xabadda meel ka goysid oo mirah isla markiiba mid kala ka soo baxays weligeedba ka dhammaan mayso waa iska daba imaanaysa taas baa lagu abaalmarinaya ahlu jannihii abaalkoodii wa kaas isla markiiba meeshii laga gooyay mid baa ka soo baxaysaa le kuwii wanaagsanaa haddii la sheegay waxaa la tilmaamahayaa oo la caddaynahayaa kuwii kaloo xumaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina almujrimiina kuwa mujrimiintaay fii cadaabi jahannama khaaliduuna kuwa waaraya weeye fii cadaabi jahannama ama fii cadaabi jahannamay ahaadeen khaaliduuna weeye kuwa waaraya jahannamadaasi ku waaraya ilaa gaalnimay ku dhinteen laa yufataru xaal aan laga fududaynaynin canhum xaggooda cadaabka aan ilbiriqsi laxdo laga fududayn maayo walxaal hum iyaguna fiihi cadaabka dhexdiis mublisuuna ay yihiin kuwa quustay yaa-isuuna min kulli khayri khayr oo dhan ya-si kuwa u kaga dhacday oo ka quustay xaal yihiin ilaahay wuxuu yidhi wamaa dalamnaahum kuwaa iyagaa maanaan dulmin annagu walaakine kaanuu waxay ahaayeen hum iyagu aldaalimiin iyagaa daalimiin ahayoo naftooda dulmiyey wanaadow way dhawaaqeen kuwa ahlu naarkaa maalig bay u dhawaaqeen oo naarta maamula khaasinu naar ah way dhawaaqeen maxay dhaheen yaa maaliku yaa maali qiro kale ilaa kama gaari karaan tarkhiim hadalka waxaa dhammaystiri kara qof aan maaragtay dhibaataysnayn wanaadow yaa maali iyo yaa maaliku maaligow liyaqdiha xukuma calaynaa dushayada rabbuka rabbiga ilaahay dushayada ha xukuma habana dilaba cadaabkan yaanan dhadhamin oo na xanuujine habana dilaba arwaaxda hanaga qaado markaasaa waxaa leeyahay ibnu cabaas wuxuu leeyahay loo jawaabi maayo markay maalig la hadlaan wuu maqlayaa laakiin kun sano u aamusayaa kun sano kun sano marka u aamuso wuxuu dhahayaa qaala wuxuu yidhi innakum idinku hadalku adag weeye maakisuuna baatin kuwa ku nagaanaya meesha meeshaa joogaysaan way jawaabta markaa innakum maakisuuna meeshaa ku nagaanaysaan muddo dheer ka bacdi laqad xaqiiqee ji'naakum waxaanu idinla nimid kuwa gaaladaayo bilxaqi xaq baan idinla nimid walaakina agarakum idinku badankiinu kaarihuuna kuwa kaanayaa tiin lilxaq bilxaqi xaqa kuwa dhibsanaya oo kaanaya kuwa ayaa tihiin macnaha weeyaan oo kuwa ah waxaa tihiin xaqa aqbalaynin oo dhibsanaya oo ka cararaya am abramuu ma waxay go-aamiyeen ame abramuu ma waxay go-aamiyeen kuwan gaalada ah amran amar oo makr iyo kayd iyo dhagar ah oy nebiga ku shirqoolayaan calayhi salaatu salaam taa mayay go-aamiyeen fa innaa anaguna mubrimuuna makri iyo dhagar bay wadaan soo ma ah fa innaa anaguna mubrimuuna ayaanu nahay ya bimacnaa muxkimuuna kuwa xukumaya amarkanaga inaan nebi moxamed u hiilinno calayhi salaatu wasalaam inaan ilaalinno inaan difaacno iyagana inaan halaagno oo baabi'ino waxay ku soo degtay baa layidhi markay nebiga makriga iyo dhagarta ay u samaynayeen oo aan dilno iyo aan xirxirno iyo aan musaafirinno iyo arrimihii la midka ahaa markii ay daaru nadwa meesha la yidhaahdo ay kaga tashanayeen halkaa weeyaan ilaa maanta magacii waa jiraa waxa weeyaan daaru nadwa albaabada qaar loogu magac daro xataa am yaxsabuuna mise waxay u malaynayaan annaa annagu laa nasmacu inaanan maqlaynin sirahum sirtooda iyo wanajwaahum koodkooda iyo faqooda inaanan taa maqlayn sirtu waa waxa qofku naftiisa isagoo iskugu sheekeeyo ama cid buu si qarsoodiya ugu sheegay ama annajwana waa waxay dadku iyagu ku sheekaysaan balaa inaanan yaa maqlaynin sirtooda iyo faqooda iska dhaafe taa iska dhaafe waanu maqlaynaa weeye sirtooda iyo calaaniyadooda daahirkooda iyo baadinkooda waa la soconnaa wa rusuluna annaga rusushannadii waa malaa'igtee xafadada ee qofka la socda yaktubuuna kuwa qoraya weeye ladayhim agtooda rususha ilaahay baana la jooga oo kaba qoraya wax allaale waxay ku tiraabaan innaga wayna la joogaan wax allaale waxaan dhahno waa qorayaan wa rusulunaa ladayhim yaktubuuna yaktubuuna kuwa qoraya weeye ladayhim iyaga agtooda khalqi oo dhan malaa'igtaasaa la raaciy waxay ku soo degtay baa laleeyahay ninka akhnas binu shurayq la dhihi jiray iyo aswad binu cabdiyaquud meel bay iskugu yimaadeen mid baa wuxuu yidhi ma waxaa u malaynaysaa ilaahay inuu sirteenna maqlayo kii kalena wuxuu yidhi sirta maqli maayo laakiin haddaan kor u dhawaaqno wuuna maqlayaa saddex nin bay ahaayeen laba ninoo qurayshiinaya nin reer haqafi ah ama laba laba haqafiyiinaya nin qurayshiya niman waxay ahayn garashadoodu iyo dhahay kaiirun shaxmu buduunihim caloolahooda xaydhooduna buuranta oo weyntaado macnaha niman cayilan ah markaase hadalladaana isdhaafsadeen war haddaan hoos u dhahno hadalka ilaahayna maqli maayo midna wuxuu yidhi haddaan kor u dhawaaqno haddii uuna maqlayo haddaan hoos u dhahnana waana maqlaya waa inagii ku soo marnay wamaa kuntum tastatiruuna an yashadda calaykum samcukum walaa absaarukum walaa juluudukum warusulunaa ladayhim yaktubuun ayaa laga cabira darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam